ganacsatada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka warbixiyeen kororka iyo sar u kaca xilligani ku yimid maciishada raashinka khuturduruuriga ee lagu iibiyo suuqyada magaalada beledweyne maxamed xasan oo ah ganacsado iibiya raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa ka warbixiyey qiimo kororka raashiinka khutulduruuriga asigoo sheegay in saameynta ugu badan ay tahay lacag yarida ka jirta magaalada beledweyne iyadoona lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan
haddaan ka hadlo arrimaha ka jira magaalada beledweyne soonka alxamdulilaahi cimilada aada u fiican tahay xoogaa waxaa jiro crisis oo xagga maciishada ah oo sarukac weynaa jiro maalmahan dambe sababtan waxaa waaye waxaa seelayo wadamkii adduunkii oo kala xiran coronavirus iyo dhibaatooyin badan oo jiro ayaa keenay inay maciishada kor u kacdo specially waxaa aadaad u kacsan burka iyo sokorta iyo briiska intaba kor u kaceen laakiin waxyaabaha lagu soomo sida timirta iyo normal iyo wax isbedel ma lahan alxamdulilahi aaday u fiican tahay marka xaaladda jiwigu waa degan yahay hadda kulayl waa iska jiraa laakiin alxamdulilahi waa boqol boqol waaye mama hadda isbedel weyn ma jiro xoogaa kala go-a oo raashinkaa jiro oo xoogaa yar oo xoogaa qiimihiisa uu kor u kacay mooye waxwaaye wax kaloo dhib ma jiraan maciishadda waa la helaya wax kasta waa la helaya laakiin briceka baa kor u kacay bas wixii la bixi jiray iyo wixii ma jiraan dadka qof walba inuu kaashkiisa xog gato hay-adihii badnaa soo jiray iyo sanadkan iyo sanadkii hore isku mid maaha daanushin badanaa jiri jiray sanadkii hore oo tabarucaad badan dadka heli jireen sanadkan wax socdo oo wax gadaayo annaka waxaan gadnaa timirta jumlada iyo caanaha iyo si sanadkii hore maahan ma dhaqdhaqaaqooda dadka basaa gadanaya laakiin hay-adihii wax gadi jiray ma jiraan sanadkan waxaa jiray dad kale oo wax bixiyo oo wax gado sanadkan ma jiro coronavirus awgsida awgeed coronaviruskan jira awgiis ayaanan wax dhaqdhaqaaqa uuna jirin dadka qof walba wuxuu kaashu gacanta ku haysto wax ku gadanaya bis specially wuxuu saameeyaa ganacsiga dhan markii uu annaka aan soo gadayna hadduu qayl lagu soo gado bulshadana waa saameynayaa marka waa wax isku xiran isdhammaystiraya baahida sidada waa isdhammaystirtaa magaalada beledweyne oo ah xarunta ganacsi ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka mid ah meelaha saameynta lixaadka leh uu ku yeeshay xanuunka safmarka ee covid nteen kaasoo kala xiray isku socodka ganacsiga